jariidada the new york times ayaa qortay in madaxweynaha wadankan mareykanka donald trump uu doonayo inuu ballaariyo dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo inuu khafiifiyo sharciyo uu dejiyey madaxweynihii hore barack obama oo loogu talagalay in lagu yareeyo khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah jariidada ayaa sidoo kale qortay in laga yaabo in qeybo ka mid a dhulka al-shabaab ay gacanta ku hayso in trump uu u aqoonsado goobo dagaal warbixintan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
maamulka madaxweyne donald trump ayaa ka shaqaynaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen shuruucyo dhowr ah oo madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama uu dejiyey kuwaasoo la xidhiiray howlgallada ka dhankay argagixisada waxa uu maamulku doonayaa inuu ballaariyo weerarada ka dhankay argagixisada wargeyska new york times ayaa daabacay in madaxweyne donald trump uu durbaba u ayiday wasaaradda gaashandhigga ee maraykanka ee bentagon in saddex goobood oo yemen ku yaalla loo aqoonsado goobo ay colaadi ka jiraan halkaas oo ay ka dhaqangeli karto shuruucda goobaha dagaal waxa uu maamulka trump uu sidoo kale doonaya in goobo kale oo soomaaliya ku yaalla iyana sidaasi lagu sameeyo muddo boqol iyo siddeetan cisho ah waxaa markaa meesha ka baxaya xadidnaanta weerarada xagga cirka iyo weerarada kale ee la beegsanaya dadka looga shakiyo inay xiriir la leeyihiin al-shabaab iyo al-qaacida maamulka madaxweyne donald trump ayaa doonaya in meesha laga saaro shuruucyo dhowr ah oo madaxweynihii isaga ka horreeyey ee obama uu dejiyey kuwaas oo ilaalinaya khasaare soo gaara dadka rayidka inta lagu guda jiro weerarada ka dhanka argagixisada haddaba arrimahani maxay ka dhigan yihiin waxaa arrimahaasi lafaguraya cabdikhafaar wardheere oo siyaasadda maraykanka la socda islamarkaasina ku sugan gobolka virginia arrintan horta waxay salka ku haysaa sideedaba arrin militarigu ay aada ula tacaali jireen in muddo ah oo ku saabsan weerarka ay ku qaadayaan dadka ay la dirirsan yihiin iyo dhibaatada dadka rayadka ah soo gaaraysa marka waktigii obama joogay aad buu wuxuu u isticmaali jiray darowniska oo ayaga xataa laftigooda aada laysugu haystay sababtoo ah darowniska laftooda waa dadka rayadkaa waxbay u geynayeen marka wuxuu isku dayey inuu yareeyo oo xadado meelaha lagu dagaalamayo iyo meelaha loo dirayo darownka iyo iyo waxaan loo yaqaana special forceska ama nimanka aadka u tababaran oo commandooska oo kalaa iyo waxyaabahaas marka hadda waxaad moodaa obama inuu trump inuu leeyahay arrintaas gacmaha yagay xirtay milatarku waxyaaba badan oo ay qaban rabeen ma qaban karaan hadda sidaa darteed ilaa iyo muddo lix bilood ama boqol iyo siddeetan maalmood waxaan u baahannahay inaan tijaabino in milatarka aan u ogolaano inay si fiican uga howlgalaan meelaha qaarkood meel kastana maaha dalkao dhan marka yemen bay ka ka qaadeen oo hadda sidaad la socoto yemen dhibaataaba ka dhacday intii hadda sharcigan laftiisa uu qaynuunkan uu dabciyey marka soomaaliyana waxa waxaa la yidhi wuu ku darayaa approvalkii ama waa ogolaanshihii hadda wuu siiyey meelihii xadadnaa oo dagaalkaas lagu qaadi lahaa taas weeye hadda dhibaatada meesha ay ka taagan tahay waxa weeye dagaalkiina waa rabaan in nimankan argagixisada iyo in dagaal lagu qaado oo pressure la saaro oo yacni meelo badan waxaa la leeyahay haddii xoogga la saari lahaa oo loo gacan banayn lahaa milatarku mar horey kasoo jeensan lahaayeen oo waxaan ma jiitameen oo waa waxa ragga trump iyo ay qabaan dhinaca kalena dadku waxay leeyihiin anigu howlaha milatariga yani aan isleeyahay wa waa aqoonta uleeyahy waxay leeyihiin dhibaato horleyba keeni kartaa oo waxaa suurtagala in dadka rayidka ahi markii uu lagu laayo meesha haddii arrintaasi dhacdo inayba xoogeystaan oo nimankaani ayba ka qaadaanba maaragtay inay dad hor la qortaan oo oo dagaalku uu kasii daraado marka inay wax kordhin baaba dhici karta marka labadaas arrimood baa laysku hayaa dadka arrimaha milatarka u kuurgalaana waxay leeyihiin arrinta haddii rayidka wax gaaraan dhibaato weyn baa ka imaanaysa waxaa laga yaabaa in ujeeddadoo dhami ay khasaarto madaxweyne donald trump waxa uu sidoo kale doonayaa in la ballaariyo weerarada ka dhanka argagixisada islamarkaasina dhulal gaar ah loo aqoonsado inay yihiin goobo dagaal taasoo micnaheedu ay tahay inay dhixi karaan weeraro kale oo badan waa kan mar kale cabdikhafaar shire oo arrimahani ka hadlaya waxaa suurtagala meelahaas marka loo cayino inay noqdaan runtii goob dagaal dhibkana waxaa keenaya hadday meeshu goob dagaal noqoto ma kala leh rayad iyo iyo milatary iyo nin dagaal kugula jira iyo ma ma garan karaysid marka runtii khasaaro weyn baa ka imaan kara dadka arrimaha aada ugu kuurgalaa waxay leeyihiin waa siyaasad khaldan weeyo shuruucdii ruulkii hore oo obama yaa ka horti hortiisa aada looga dooday waxaana la ogaaday hadda xataa yemen markii dagaalkii hadda u dambeeyey oo dhacay waa intii ruulkan la dabciyey caruur baana ku dhimatay iyo dad maaragtay maato ahaa ku leeday waana intii haddii ruulkan la gudbiyey oo trump maamulkiisa uu gudbiyey marka goob dagaal wax kastaad ka filanaysaa waana khasaaruhuna waa badanayaa taas shaki kuma jiro wargeyska new york times ayaa sidoo kale qoray in arrintan ay noqon doonto mid si kumeel gaar ah in loogu tijaabiyo dalalka soomaaliya iyo yemen sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan aqalka cad oo diiday in magacooda la shaaciyo balse haddii lagu guulaysto tijaabadaasi lagu ballaarin doono howlgallada goobo kale
jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington